magacay waa cabdisaaq caydiin maxamed jooga magaalada hargeysa runtii fikirkayga haddaan eego toogashadan ku dhacday madaxweynaha musharaxa madaxweynahee dalka maraykanka inkastoo musharaxnimadiisu ayna weli rasmi noqon runtii waa arrin fool xun dee maraykan oo maanta ah dowladda quwadda leh oo adduunyada halkaa kaga jirta in madaxweyne u tartameen u tartamaya ama musharax isku diyaarinaya in toogasho toosa ay ku dhacdo
magacaygu waa maxamed maxamuud haybe runtii wax badan baa la odhan karaa way ka dhalan karaan marka dalka maraykanka loo eego dadka maraykanku waa dad hubaysan muddo xileedkii hore ee musharaxan iminka ugu cadcad xisbiga jamhuuriga muddo xileedkiisii horena inta badan wuxuu sameeyey kala qaybsanaan xoog u ballaaran oo dadka maraykankaa dadka maraykanka hubaysan marka waxaa laga baqayaa in haddii uu hadlo oo uu xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyo ama dadkii isaga ka soo horjeedo dabcan ay noqonaysa kuwan siyaasadda isku hayaan uu ku eedeeyo in civil war ka bilaabmo dalka maraykanka marka arrintaas waa khatar dalka maraykanka oo aada looga baqayo maantao kale wararka waxaan maqlayay in biden ololihiisii dacayaadka ka dhanka ahaa trump uu joojiyey sidoo kale in hoos loo dhigay dhammaan isu soo baxyadii iyo waxyaabihii tallaabooyinkii la qaadi lahaa dalka maraykanka marka arrin amni oo aada u culus ayay ku noqonaysaa saameynteedana leh doorashadan foodee nagu soo haysana haddii uu dalka maraykanku ka badbaado in ay isku dhaco ka dhex yimaado trump isaga arrintan way sii caawinaysaa marka hore hirobiisu dhigi jiray iminkana nin geesi iyo khatara ayuu sii noqon doonaa asalaamu calaykum magacayga waa maryan cali waxaan joogaa magaalada hargeysa horta ololaha wax isaga dhinaciisa u ridaysaa baan isleeyahay isagoo markii horena haystay taageero buuxa sababihii waxyaabihii dhacay middle eastka ka dhacay yani falastiiniya sababaha awgeed inkastoo isaguba dadka kasoo horjeeda yahay laakiin intuu xilka haystay wuxuu ahaa madaxweynihii khaase maraykanka sanadadii ugu dambeeyey aan faragelin siyaasad dabadeed amba aan cilado dabadeed ka ridin buhaa markaa dadku iyagoo arkaya isagoo haddana israa'iil u jeeda haddana waxaa la arkaya inaanu siyaasad dabadeedooda yani faragelin ku sameyn middle eastga saa awgeed bay dad badan dhinaciisa u jireen iminkana yacnii xabadan ku dhacday wax badan may yeelaysin laakiin waxaan u milaynaya in dhinaciisa ay doorashada usoo ridayso waay sidiisu markii horena isagaana u badnayd in la dooran doono
magacaygu waa mukhtaar cabdi waxaan joogaa magaalada hargeysa horta runtii toogashada dhacday waxay ahayd mid dhammaan marka loo eego kambeynkii iska wax weyn iska bedeli karta oo kambeynkiisu uu socday markii hore wuxuu ahaa mid dhinaca baidan u janjeera marka imkana waxaa laga yaaba inuu sii xoojiyo kambeynkaasi waxaanan u arkaa runtii inuu ahaa dilka laysku dayayay inuu ahaa wax media kambeyn ah oo uu soo abaabulay trump oo inta badan tiimkiisu ay yihiin midigta fog ay yihiin xisbigan jamhuuriga marka waxaan u arkaa anigu inuu ku heli doonana sumcad weyn dhinaca maraykanka marka la eego doorashadiisa markii horena uu saameyn uu kaga awood badnaaba biden uu kaga awood badnaa oo maalmihii u dambeeya waaa waxaa la ogaa in biden ay kasoo ay kasoo hadallo aan munaasib ahayn oo lalahaa maskaxiyin buu u dhaawacan yahay ay ka yeedhayeen haddana iminka markay tanna timaado waxaa laga yaabaa inuu ka helo taageero mugii miisaanle dhinaca maraykanka doorashadiisa